waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal warbixintaasi jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinayay bal jaamac intuusan ka bixin ayaan jeclahay gaajo iyo macluul ka dhasha daruufaha abaaraha isdaba joogay ee soo noqnoqday dartood ayaa si loo helo cunto jaban oo ku filan dadka iyo dunyadaba waxay koox soomaaliha ay qorsheynayaan inay magaalada berbera ay ka furaan warshad casri oo soo saarta bur ka samaysan qamadiga oo dadka ku filnaada iyo buunsho xoolaha lagu quudiyo jaamac horta aad baad u mahadsan tahay fikraddan shirkaddan ka dambaysa hayaa leh xagga dadka iyo xagga xoolahaba maadaama run ahaantii waqti adag lagu jiro marka waa sustainable development waxyaabaha ay dadka reer galbeedku yaqaanaan waxtar leh oo waaraya oo xag dhaqaalena dee wadankii waxweyn kusoo kordhinaya runtii marka taasi weeyaan shirkaddan aan wadnaa imika maalgelis daah furanna ummadda soomaali meel kasta ha joogaane waanu usoo bandhignay markaa taasaan wadnaa imika waa tahay bal maalgeliska waad noo sharaxi doontaa waxaa tiri horumarin joogto ah oo wax badan laga faa'iidayo boderi mills maxaa ka mida waxyaabaha ay soo saarayso waxyaabaha ay soo saarayso waxaa ka mida daqiiqda adduunku laga cunota ugu wanaagsan waa magaalada berbera iyo warshadan lagu samayn doonaa imika somaliland waxay soo dejisaa sanad laba boqol oo kun oo tan oo daqiiqa marka waad og tahay africana waxyaabaha lagu soo daadaya run ahaantii maadaama aanu jirin regulation xagga cuntada iyo waxaasoo idil waxyaabaha hadhaaga ah ee asia iyo yurub iyo meelaha kale ka imanaya ayaa lagu soo daadiyaa marka tani waxay noqonaysaa warshadii ugu horreysay ee qalab caalamiya oo ay ku baadho waxan ay soo saarayso oo nafaqadiisa xagga brotiinka xagga micronutritionka ama vitamiinada waxaasoo idila cuntada laga helo ee run ahaantii dadka africa ay u dayac daran yihiin in aanu samayno kaley soo saaraysaa waxa weeyaan maalintii lix boqol oo gadbadood oo buushiga ama raashinka xoolaha la siiyo iminka dee xoolihiiba waxa weeyaan aad bay u taag daran yihiin oo adiga arkaya dad iyo dunyada waxyaabaha ka dhacaya oo weliba wax jaban dadka lagu siinayo dadka xoolaha leh oo aada loola saa'irayo maanta haddaan kuu sheego daqiiqda gadbada daqiiqdu hargeysa waxay ka joogtaa lix afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan dollar warshaddan waxay kusoo saaraysaa waa labalabaiyo toban dollar waxaanay ku iibinaysaa waxay dadku ma fahantay ayay magaranaysa ay ku iibsan karaan oo run ahaantii aan sidaa u qaali ahayn dadka maalgashadayna dee lacag fara badan ay ka heli karayaan waaya cabdiraxmaan waxaa la isweydiin karaa waxaad warshadda meesha ay ku taalla u doorateen inay noqoto berbera mar haddii wax soo saarka beeraha aad ka faa'iidaysanaysaan inaad dhulbeeraadka u dhowaataan ama dhinaca iyo galbeedka hargeyso ama koonfurta maxaad berbera ku doorateen horta waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marka warshad daqiiqeed la samaynaya waa waa qamadin ama sareen weeyaan adduun weynaha gebigeedaba malaha ilaa toban wadan markii aanu research ku samaynay yaaba qabadin ku filan oo adduunka wax u dhoofyeelay marka qabadinkani qabadin waddanka lagu beerayo ma aha waa qabadin dibadda laga soo iibsanayo black sea countries oo ruush uu ka mid yahay oo kazakistan ka mid tahay oo meelo fara badan oo central asia ay ka mid tahay yaa qabadinka laga keenayaa ee maha qabadin waddanka lagu dhex samaynayo adduun weynuhuna markuu warshadahan uu samaynayo runtii de qabadinka dibadunbu kasoo iibsadaa oo guduhu ku sameeyaa wixii aan warshada lahaynna inta iyaga loo sameeyo un baa loo keenaa sida somaliland iyo soomaaliya oo kale jawaabta labaad maxaad u doorateen berbera mashruuc intan la-eg waxa weeyaan inaad lahaataa webi wax soo mari karaan ama bad ama train railroad system oo ku keeni kara dee toban kun oo tan oo daqiiqa oo aanay baabuur run ahaantii qaadi karin marka berbera waxay noqotay meesha ugu quruxda badan leh ee ugu fiican iminka xagga somaliland ee mashruucani uu ka hirgelayo maadaama waanad og tahay dubai port inay inay inay ka dhigi doonto meel caalamiya oo dee adduunyada magaranasa la jaan qaada marka taasina anagoo ka faa'iidaysanayna iyo developmentka badan ee regionka iminka ka socda iyaanu berbera u dooranay ugu dambayntii cabdiraxmaan haddii fikirkii iyo qorshihii aad isla meel dhigteen goormee ayaad bilaabaysaan dhismaha iyo ficilka warshadan dhismaha waxaanu bilaabaynaa insha allah bisha lixaad ama juun laba kun iyo sideed iyo toban intaa ka horeysana imika waxaanu ku jirnaa diiwaangeliskii maalgashiga oo maalintii dad fara badan baa nala soo xidhiidha waxaad tegi kartaa borderymills dot com halkaasaad nagala soo xidhiiri kartaa sheeriskuna weli way furan yihiin oo maananu xidhin